subxaanaka allahuma laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliim alxakiim acuudu biاllahi min alshayطaani alrajiim waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku اddimaa'a wanaxnu nusabixu bixamdik wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak qaala inii aclamu ma laa taclamuun alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu w salama calaa sayidina muxammadin wacalaa aalihi wa saxbihi wa salim dersigeenna tafsiirka waa dersigii shanaad ee suuratu lbaqara waxaan dersigeennan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu caddayn doonaa aayaad ka waramaya abuuriddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray abuuna aadam aabbaheen aadam abuuristii rabbi subxaanahu wa tacaala uu abuuray ayuu inoogu caddayn aayaadku waxay ka waramayaan qisadii nebiyullaahi aadam iyo xikmaddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray iyo karaamayntii iyo maamuuskii uu rabbi subxaanahu wa tacaala darajeeyey iyo cadowgii shaytaan ahaa kibirkii uu kibray madax adaygii uu ku madax adkaaday in ilaahay subxaanahu wa tacaala darajayntaa uu darajeeyey nebiyullaahi aadam uu ogolaado iyo baadiyeyntii amba dagaalkii uu ku qaaday ibliis ilmo nebi aadam iyo aabbahood aadanba ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimahaas ayuu aayaadkan inoogu caddayn qaala tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala waxau leeyihi wadkur xusnabi allow id wakhti dadka u sheeg qaala uu yidhi rabbuka rabbigaa lilmalaa'ikati malaa'igtii uu ku yidhi innii anigu malaa'igay jaacilun waxaan yeelayaa fil ardi dhulka dhexdiisaon ku abuuri khaliifatan khaliifo mid aniga iga wakiil ah danjire awaamirtayda dhulka ku fuliya ayaan abuuri qaaluu waxay idhahdeen malaa'igtii rabbow atajcaluma waxaad yeeli fiihaa arlada dhexdeeda man axad miyaad ku abuuri yufsidu khariba fiihaa arlada oo wayasfiku daadiya addimaa'a dhiigga xaal wa naxnu annaguna nusabbixu aan ku hufayno oonu kuu tasbiixsanayno wixii aan kuu cuntamin een jid iyo gar ku ahayn aan kaa hufayno bixamdika annagiioo ku dheehan mahadinta aan ku mahadinayno xaal rabbow wanuqadisu laka aan ku dahirayno ma waxaad yeelan mid aan ku darajaynayn ku weynaynayn qaala waxau i rabbi innii anigu malaa'ig aclamu waxaan ogahay maa shay laa taclamuuna aydaan ogeyn waxaydaan idinku ogeyn oydaan garanayn ayaan ogahay buu leehy rabbi subxaanahu wa tacaala aayaddan waxay tilmaamaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmaddii uu u abuuray abuna aadam iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka wargeliyey inuu aadam abuurayo malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtii buu leeyay malaa'igay waxaan abuurayaa khaliifa mid danjiro ah aniga awaamirtayda dhulka ku dulfuliyo ku dul socodsiiya ayaan malaa'ig abuurayaa malaa'igtii waxaydhan rabbow waa cankee waa noocee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u tilmaamay inay ka mid yihiin ilma nebi aadan amba ubadku dhali doono qaar daacaysta iyo qaar dhulka khariba oo wax walba qasa oo laba waxau dhi markaasi malaa'igtii waxay idhaahdeen rabbow annagaa cibaado kuugu filan annagaa ku weynaynayna annagaa ku dahirayna ma waxaad abuuri doontaa rabbi axad adiga kuu caasigaya oo dhulka kharibaya oo fasahaadinaya makaabaad abuuri haddaba doodan malaa'igta iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhex martay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u caddeeyey inuu bini aadmi abuurayo waxay ahayd inay malaa'igtu ilaahay subxaanahu wa tacaala doonayaan inuu u sheego maxay tahay sirta iyo xikmadda iyagu aanay fahansanayn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aadam u abuurayaa wadkur xusnabi allow id wakti qaala uu ihi rabbuka rabbiga lilmalaa'ikati malaa'igtii uu ku yihi inii anigu malaa'ig jaacilun waxaan yeeliyoon ku abuuri fil ardi dhulka dhexdiisa khaliifatan mid aniga danjire iga ah acmaashayda iyo waxaan u diro mid dhulka ku fuliya mid camira arladan camira ayaan dhulka ku abuurayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aadan buu abuuray siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisii inoogu caddeeyey nebiyullaahi aadam waxaa laga abuuray dhoobo xadiiskii uu warinayay tirmidi ee xasanu saxeexa ahaa waxa uu ihi nebigu ilaahay subxaanahu wa tacaala in allaha caza wajalla khalaqa aadam ilaahay aadam buu abuuray waxaanu ka abuuray min qabdatin qabadaha min jamiici alardi dhulka dhammaan ciiddiisu noocyaday tahay ayuu ilaahay soo qaaday taayoo laysku keenay ayuu aadamka abuuray sidaa awgeed ayuu mid casi ka dhashay mid cad mid madow sidaa awgeed ayuu ka dhashay mid akhlaaq dabacsan mid qallafsan mid ad adag nooc mid mid naxariis badan sababtu waa maxay arladii midabay leedahay ciiddeedii caradii noocyay leedahay carasan baa jira wax walba ka baxayaan tuwaan giddiga maanta hadduu roob ku wada waxba ka soo baxayn ilaahay subxaanah wa tacaala aadam buu ka abuuray dhoobadii aadam laga abuuray heer bay soo martay dhoobo waxaa laga dhigay waa la qooyey diin dhoobay noqotay saynu u naqaan haddana dhoobadii waa la qurmiyey biyihii baa lagu daayo min xama-in masnuun dhoobo la qurmiyey oo isbedeshay noqotay waa la engejiyey waxay noqotay salsaal sidii dhoobadheri qawqawdahay soo shaqarhaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala aadam buu shakligiisii amba suuraddiisii iyo muuqaalkiisii sameeyey markaasuu nafgeliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ou aadam abuuray aadam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray si axaadiistu tilmaamayso maalin jumco ah waana kii nebigu calayhi salaatu wasalaam lahaa khayru yowmin talacat fiihi shamsi yowma aljumuca maalin cadceedu u soo baxdo waxaa ugu khayr badan maalinta jimce waayo fiihi khuliqa aadam wa fiihi udkhila aljanna wa fiihi ukhrija minha iyadaa aadam la abuuray iyadaa jannada la geliyey maalinta jimce maalinta jimcaana laga soo saaray waxay kutusaysaa markaasi nebiyullaahi aadam ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dhoobo ka abuuray malaa'igtii waa loo sii waramay way la yaabeen waxay idhaahdeen rabbow oo muxuu qaban waxaa la yidhi barhkoodna dhulkay kharibi badhna way camiriyo way dhisi qaalu waxay dhahen malaa'igtii rabbow atajcalu ma waxaad yeeli fiihaa arlada dhexdeeda man axad amba ruux yufsidu khariba fiihaa arlada oo arladan fasahaad iyo baaba iyo burbur u keena oo wayasfiku daadiya addimaa'a dhiigga barhkood babarka kale ay ku dilaan xaa rabbow wa naxnu annaguna nusabbixu aan ku tasbiixsanayno haddii ay cibaado tahay annagaaba rabbow ku filan cibaadada wa naxnu annaguna nusabbixu waxaanahay kuwa kuu tasbiixsanaya adaan ku hufaynaa ku weynaynaynaa wixii aan kuu cuntamayn oo dhan baan kuu diidaynaa bixamdika annagoo ku dheehan mahadista aan ku mahadinayno ku mahadinaynaa wa nuqadisu annagoo ku dahirayno ku hufayno ku weynaynaynaa laka adiga qaala wuxuu rabbi malaa'igay inii anigu aclamu waxaan ogahay maa shay laa taclamuuna idinku aydaan ogeyn waxaydaan ogeyn baan ogey aadam inuu u qalmo inuu khaliif noqdo uu danjiro noqdo ayaan ogahay buuli rabbi subxaanahu wa tacaala waxba kama ogidin anaa og muxuu qofku ku noqdaa maamul muxuu qofku ku noqdaa inuu xukum soo saari karo waa inuu yeesho aqoon cilmi inuu yeesho weeye cilmi inuu yeesho waa inuu yeesho albayaan caddayn uu wax caddayn karo ilaahay wuxuu siiyey aadam iyo ilma nebi aadan aqoonna wuu siiyey caddayn wax walba ay caddayn karaanna wuu siiyey markaasaa rabbi wuxuu leeyay wacallama rabbi wuxuu baray aadama nebi aadam al asmaa'a magacdii kullaha ideylkeed magacda wax kasta oo jira siday u dhan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu baray nebiyullaahi aadam buu baray malaa'igtu wax walba ma oga ilahay ilahay intuu baray mooye laakiin aadam waxaa la siiyey aqoon baa la siiyey wacallama wuxuu baray rabbi aadama aadam al asmaa'a magacyaal kullaha ideylkood waa dayax waa cadceed waa geed waa buur waa bannaan waa qof waa xoolo ilaahay subxaana wa tacaala magacyadii oo dhan buu siiyey aqoon baa ayay leeyihin qofku hadduuna garanaynba waxaan wuxuu yahay mana maamuli karo mas-uulna kama noqon karo waxna kama sheegi karo ilaahay aadam wuxuu siiyey intaa oo dhan ba inuu garanayo aqoon buu siiyey aqoontii dhulkanuu ku maamuli lahaa uma dabadeed caradahum carada ilaah wuxuu u bandhigay hum magacdii shayadii cala almalaa'ikati malaa'igtii nebiyullaahi aadam wixii uu baray oo dhan ayuu ilaahay malaa'igtii u bandhigay uma deed caradahum ilaah wuxuu u bandhigay magacdii cala almalaa'ikati malaa'igtii fa qaala wuxuu ihi rabbi malaa'igay ambi'uunii iiga warramoo bal ii sheega biasmaa'i magacda haaulaa'i kuwan kuwan magacoodu waa maxay magacdani maxay yihiin in kuntum hadaatii saadiqiin kuwa run sheegaya oo ah annagaaba ku filan ee maxaad aadanba u keeni meeshood u abuuri rabbow in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa warkaa ku run sheegaya rabbi subxaanahu wa tacaala waxauu leeyihi malaa'ig bal iiga warama waxaan magacdooda ii taxa ii tiriya sheega malaa'igtii waxay garteen in aanay aqoontoodii meel gaadhsiisnayn waxay u hoggaansan yihiin rabbi subxaanahu wa tacaala waxay markiiba garteen hadalka rabbi ku habboonkuuu yahay qaaluu waxay yidhaahdeen subxaanak ilaahow adaa ceeb la'aan badan iin barteed ma lihid adaa wax walba ka hufan laa cilma lana aqoon ma lihin ilaa maakii mooye callamtana aadna bartay rabbo wixii aadna ogeysiisay ee aadna bartay mooye aqoon kaleba ma lihin halkeen ka helaynaa qaaluu waxay dhahan subxaanak ilaahow adaa ceeb la'aan badan adaa wax xunoo dhanba ka hufan oo ka dahiran ee laa cilma lana aqoon ma lihin ilaa maakii mooye callamtana aadna bartay innaka adigu anta adigu alcaliim alla wax walba og baa tahay alxakiim allaha shay walba halku ku habboonyey dejinaya ee dhigayaa tahay ee rabbow annagu waxaanu aqoon iyo cilmi u leenahay ma ay jirtoonad adiguna ogeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala aadan baa la tusay qaala wuxuuhi rabbi yaa aadamu aadamow ambi'hum u waran biasmaa'ihim kuwan magacdooda u waran u sheeg sheeg magacda kuwani waxay yihiin u sheeg sheeg aadamow qaala wuxuuhi rabbi yaa aadamu aadamow ambi'hum u waran biasmaa'ihim ambi'hum u waran malaa'igta biasmaa'ihim kuwan aan ku weydiiyey een iyagana weydiiyey magacdooda u sheeg sheeg nebiyullaahi aadam ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa baray cilmigana siiyey rabbi wuxuu leeyahy subxaanah falammaa goortii amba'ahum uu u warramay nebiyullaahi aadam biasmaa'ihim magacdoodii markuu u warramay ewri buur bannaan geed magacdii markuu u akhriyey qaala wuxuu uhi rabbi subxaanah alam aqul miyaanan idin odhan lakum idinka malaa'igay innii anigu aclamu waxaan ogahay khayba asamaawaati ciraryaal waxaa ku qarsoon anuunbaa og miyaanan idin odhan wal ardi dhulalyaal waxaa ku qarsoonna anuunbaa og miyaanan idin odhan wa aclamu waxaan ogahay maa tubduun waxaad muujisanaysaan iyo wamaakii kuntum aad tihiin tagtumuuna kuwa qarinaya waxaad qarsanaysaan eed laabta ku haysaan iyo waxaad muujisanaysaan intaba anigaa og miyaan idin odhan buu lehy rabbi subxaanahu wa tacaala anigaa haddaba og inuu aadam iyo dhashiisu ay u cuntamaan ehelna u yihiin in ay noqdaan khaliifada ilaahi subxaanahu wa tacaala ee dhulka dushiisa inay khaliifo ka noqdaan anaa og buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala oo aqoontaa u leh maxaa le waxaan ogahay waxaa qarsoon iyo waxa muuqda intaba anaa og ayuu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala aayaadkan haddaba bal aynu dhowr dhinac ka iftiimino waa marka koowaad waxaanu aayaadka ka fahmaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtii buu u waramay muxuu ugu waramay malaa'igta inuu bini aadmi abuuraayo waxay bacduulculamaa ay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu waramay waa baris bini aadmiga la baraayo inay ka wada tashadaan waxa soo socda oo dhan waxaa dhici doona inay wax iska weydiiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala baris uu baraya bini aadmiga weeye waxaa kaloon aayaadka ka fahmaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u doortay aadam inuu khaliifo ka dhigo waa naxariis ilaahay addoomihiisa uu naxariisanayo u turayo si ay ambiya uga mid noqoto si ay rusuli uga mid noqoto si ay iyagu barhkoodba barhka kale xaqa ugu iftiimiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariis uu u naxariisanayaba weeye waxaa kale oo markaasi aayaadka aynu ka fahmaynaa in qofka mu'minka ah haddii su-aala la weydiiyo in intii uu ka jawaabi karayo aqoonteeda leeyiyo cilmigeedana inuu isku dayo inuu ka jawaabo intii aanu garanayna inuu yidhaahdo maya taa aqoon uma lihi allahu aclam inuu yidhaa ma garanayo maxaale ilaahay wuxuu tilmaamayaa malaa'igtii bal wanaagooda eeg waxay kartay inaanay arrintan inaanay la itaalahayn waxay dhahaan subxaanak laa cilma lanaa ilaa ma callamtanaa rabbow adiga ayaan iin barteed lahayn ee waxaan aadna weydiisay aqoonba uma lihin bay dhahan wixii aadna bartay un baanu aqoon u leenay waxaana la tilmaamayaa maalik bnu anas in la weydiiyey sideed iyo afartan mas'aladood ayaa la weydiiyey sideed iyo afartan mas'aladood amba su-aalood oo midba wax ay wadato ayaa la weydiiyey markaasaa laba iyo soddon ka mid ah ayuu hi laa adri ma garanayo allahu aclam buuri waxba la weydiiye wuxuu ka jawaabay sideed iyo afartan marka la weydiiyo laba iyo soddon kari waayey intuu ka jawaabay waad arki wuxuu ka jawaabay waxoogaa yar waxay taasi kutusaysaa markaasi in qofka mu'minkii uu noqdo qof warica xalaal miirad badan inuu noqdo tan kale aadam masiyada amba derajada uu malaa'igta dheeraaday waa alcilmu walbayaan waa aqoonta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey ee uu ku karaameeyey rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay qaala wuxuu hi alam aqul miyaanan idin odhan lakum idinka inii anigu aclamu waxaan ogay malaa'ig hayba samaawaati ciraryaal waxaa ku qarsoon iyo wal ardi dhulkaba wa aclamu waxaan ogahay maa kii tubduuna aad muujisanaysaan iyo wamaa kii kuntum aad ahaan jirteen taktumuuna kuwa qarsada waxaad qarsanaysaan iyo waxaad muujisanaysaan intaba anigaa u aqoon badan buu leey rabbi subxaanahu wa tacaala wabilaahi towfiiq wallahu aclam bisawaab wa ilayhi almarjic walma'aab asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu